بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhugunsiyaal hamiin fayle meelba is rogdanga hakadhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isan ku barata idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhugunsiyaal hamiinama jimaha galay duurta aragdiya kee danta tumiya afarta bilo nofembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shirgadiisa barnaamijka kulanku warsanna oo nimada akheerena siinkaay walibaa ku mid ahaa mudweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba oo soo kulan qaadaya ganacsatada ku nool magaalada nairobi caasimadda dalkaasi kenya oo soona fariyandaray siyaasiyiin danta badana ku horjeeda dowladda federaalka soomaaliya haddaba may ku eran dhugunsella barnaamijka siinkaayna agaasimaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba usiina ku warbaya kula uu soloqaadaya hay-adda u n hcr islamarkaasni oo kabandhigan qorshaha keedanga wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka maamulka jubbaland barnaamijka siinkaayna dhugunsyalla saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimadu haddii leer weliba ku mid aha xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka puntland iyo weliba yogeegu doordan guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka puntland kaasi oolan doorday abwaan cabdirashiid yuusuf jabriil haddaba may ku bedeli doona xaaladda baarlamaanka ee maamulka puntland akhyaaraya barnaamijka siinkaaya maxkamadda ciidamada qalabkeeda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba iyana xukuno shadow iyo ukridaya reglaakeeda inay og tirsanaayeen harakada al-shabaaba qodobadaas ee qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadu siinkaay akheeray barnaamijka oo koliba saare waan siirdare sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madugdirta oo weliba imaamo doona saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nordareerta waliba hooda singlaha dhugunsiyaalla hamiin faylan ku bilaaway qodobkuun kuray dhugunsiyaalla senator axmed macalin cumar oo iyo guddoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada ee aqalka sare iyo weliba usa ku warbeya kulan wadatashi iyo luqaadan qaar ku mid ee mas-uuliyiinku dareerta dowlad goboleeda dalka haddaba waa kuwa senatarka oo arrimo wasay faahfaahiyow bismillahi raxmaan raxiim wuu jiraa kulan aan maanta la yeelanay xubnaha baarlamaanada maamul goboleedyada iyo xubnaha golaha wasiirada ee maamul goboleedyada taasoo lagaga arrinsanayey sharcigii oo mihinadayaasha caafimaadka oo runtii ay doorkooda ay ku lahaayeen ay ka qaadanayeen taasoo ahayd run ahaantii mid ay ku sharfanaayeen inay soo aqbalaan inay yimaadaan doorkooduna ay ka qaataan runtii sharcigaani wuxuu soo maray dariiq dheer buu soo maray golihii wasiirada waxay u gudbiyeen golaha shacabka kadib golaha shacabka muddo kadib runtii way soo baaskareeyeen waxaana loo soo gudbiyey aqalka sare runtii akhrintii koowaad iyo akhrintii labaad labaduba way mareen akhrintii saddexaad intaan la gaarin inaan wada tashiyo aan la yeelano runtii maamul goboleedyada iyo iyo wasaaradaha iyo iyo xubnaha baarlamaanka ee guddiyada arrimaha bulshada waxay ahayd qorsho oo yaal bay ahayd maadaama anagu aan si toosa aan wakiilo uga nahay maamul goboleedyadii constitutionhaan dadkii u matelayay aan nahay mar walbaba waxaan sharciga ka fiirinaa in matalaadii ay ku lahaayeen maamul goboleedyada inay ku jiraan waxaa kaloo jirtay oo ka horeysay akhrinta labaad intaan la marin kahor waxaan la kulanay guddigii oo caafimaadka iyo iyo maxaan ku yidhaahdaa bahda caafimaadka oo dhan ayaan la kulanay taasoo aan wax ka weydiinay sharcigaan ka weydiinay sharcigaani waxa weeye wuxuu yahay sharciga mixinalayda caafimaadka waay wuxuu koobayaa dhammaan caafimaadka oo dhan buu koobayaa guddiga mustaqbalka markii sharcigan la baaskareeyana oo arrintiisa dhammaatana guddi baa ka soo dhexbixi doona guddigaas wuxuu ahaan doonaa guddiga maamuli doonaa dhinaca maaragtay caafimaadka caafimaadkuna wuxuu yahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee waddankan wax ka haystaan bulshada soomaaliyeed haysatana qayb buu ka yahay maxaa yeele waxaad arkaysaa heerkii la rabay ay qofaan gaarin oo maaragtay ku- inuu rabo inuu ku shaqaysto caafimaadka inuu ku shaqayso saa darteed sharcigaana wax oo dhan wuxuu ka hor imaan doonaa wax walba oo xadguduba oo dhinaca caafimaadka insha allah haddii la idhahdo waxaan rajaynaynaa mar dhow in maaragtay maxaan ku idhahdaa ii sheeg ee sharcigaan aan- aan dhammayno haddii aan la idmo annaga aqalka sare ahaan En- en- en, sharcigaani sharcigaani wuxuu uu markuu dhammaado en- en, waxaa ka soo bixi doona eh, guddigi oo ay yeelan doonaan guddiga takhaatiirta En, runtii en, eh, guddigaasi wuxuu ka imaan doonaa dhammaan en- en- en, bulshada qaybaheeda kala duwan En, hadday tahay en- en, guddiga takhaatiirta hadday tahay eh, xirfadleyda kaleeto hadday tahay en, dhinaca wasaaradda waxbarashada en- en- en, wasaaradda caafimaadka meelo badan buu guddigan ka imaan doonaa xubnihiisana kolley waxay ku xusan yihiin en- en, sharcigay ku xusnaan doonaan Eh, weli lama jaangoynin sharcigii oo meeshii ugu dambeysay muusan gaarin laakiin insha allah haddii la idhaahdo wiigan soo socda haddii la idhahdo waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay aan soo gabagabayno sharcigan En, runtii taas haddaad sheegaysid ee dhinacaasi oo oo oo dadkan takhaatiirta sheeganaya ee intay dibadahaasi ka yimaadaan en, eh, maxaan ku idhahdaa em, en, intii la xayeysiiyo si xayeysiin beena la xayeysiiyo en, iska dhigaya inay takhaatiir yihiin dhibaatooyinka dalka haystay ka mid tahay marka waxaan aaminsanahay waxaasoo dhan waa wixii ka hortegi lahaa waayo hadday tahay kuwa eh, ajnabiga ah ee waddanka iska imaanaya hadday tahay kuwa innaga dhexdeenna ah oo siyaabo badan ugu kalax taga dhinaca caafimaadka ugu kalax taga En, runtii waxaasoo dhan en, sharcigii ka hor imaan lahaa waaye ee dariiq walba oo sharcigaasi qofka u gafaana kii qaban lahaa waaye ee ku xadgudba yani eh, dhinaca caafimaadka bulshada En, annaga kulankani en, ujeedadiisu wuxuu ahaa en, inay eh, sharcigani eh, mar horaa loo diray en, ayaga loo diray sharcigan wixii commentisa ay ka qabaan sharcigaani ama ku darisa ama ka dhimisa inay ayagu ay la yimaadaan bay ahayd tii bayna la yimaadeen wax ku daris iyo wax ku dhimis iyo wax ki- wixii sharcigaani ay ka qabaan hadday ku tahay ku daris hadday tahay ka dhimis intaba ayaga ayaga ayaga taas u madax banaana doodu waxay ahayd qodobkan muxuu yahay qodobkaansi muxuu yahay qodobada ay sida gaarka u- ay u taageergeysanayn waxaa ka mid ahaa qodobooyinka qodobo gaar ah baa jirtay oo si gaar ah ay maaragtay mar walbaba ay u soo qaadanayeen oo dooduna ay u badnayd runtii en- en- en- en- en, mahadnaqaasi ay sameeyeenna waxaan is leeyahay en, de qofkii haddii laga talageliyo wixii eh, shuruuc ahaa ee jirtay laga talageliyo haddii wuxuu u arkayaa wax aan markaasi en- en- en- en, la siiyey jaaniskiisii la siiyey laakiin haddaan laga tixgelinin oo aan jaaniskii la siinin qofkii wuxuu noqonayaa qof markaasi en, halkaasi ka qaba cudur ka qaba oo sharcigan aniga la- mana arkin haddaan ahay anigu eh, maamul hebel ama meel hebel haddaan ahay ma arkin dhihi lahaa waayo marka dood siaysan u imaaninba runtii aad iyo aad baa ay ugu mahadsan yihiin imaanshaha ay yimaadeen inay soo ajiibeen En, bisha afarteedii baa waxaan u dirnay inay sharcigan soo akhristaan kadibna maanta waxay la yimaadeen wix allaala wixii ayagu ay ka qabeen sharcigan ama ay ka bedelayeen ama ay ku darayeen marka runtii aad iyo aad bay umahadsan yihiin waana maaragtay maxaan ku idhahdaa runtii waana waana runtii annaguna en, waan uga mahad celinay imaanshaha ay yimaadeen iyo comitiska ay ku darsadeen en, sharcigaas ku darsadeen sharcigaas oo ah sharciga caaf- en, mihinayaasha caafimaadka ee qaranka soomaaliyeed En, waa waa run en, sharcigii oo oo saxaafadda oo oo oo hadda annagu aan gacanta ku hayno akhrinta koowaad uu soo maray baa noo yaala En, waxaanan aaminsanahay eh, sharcigaasi waa sharci oo runtii u baahan wax badan oo badan oo badan maaragtay laga baaraan tago En, maxaa yeelay dhinaca saxaafadda saxaafaddu waxna way toosisaa waxna way qalloocisaa En, saa darteed en, en, waxaa jirta en, conflict badan oo oo ka- u dhexeeya hataa dhinaca eh, maaragtay en, en, en, a- a- maaragtay warbaahinta ama hadday noqoto guddiyo hadday noqoto hadday ururo noqoto eh, ururada markii la yidhaahdo en, sida hadda maaragtay ururada qaarkood ee hadda la, la yaqaan runtii waxaan rabnaa annaga dhammaan maxnaha cid kastooo ku abtirsanaysa dhinaca saxaafadda ku abtirsanaysa dhammaan waxaan rabnaa inaan sharcigaasi aan hordhigno oon kala tashanoon dhahno maxaa nin walowba aad seed u aragtaa qodob qodob inaan intaan maaragtay kulan fiican kulan weyn aan la samayno inaan dhammaantood kasoo qaybgelino runtiina waxaan rabnaa iyadana insha allah haddii la ihahdo wiigagan soo socda akrinta labaad intaan la gaarin ka hor inaan kala tashano haddii la ihahdo arrintaasna waan ku jirnaa sharciyo kaloo nagu soo socdo oo aan runnaa iyagana runtii inaan ka faa'iidayso no teerabkan inta lagu jiro inaan ayagana maaragtay aan dadejino maadaama maaragtay maxaan ku idhahdaa xilligu uu isu soo gurayo waxaad moodaa oo kaleeto in baarlamaanka labada gole ee aqalka golaha shacabka iyo aqalka sarena hadday sidaan u wada shaqayn lahaayeen oo arrinta hadda wada shaqaynta hadda jirta ay jiri lahayd awal hore ay jiri lahayd ama saddexdii sano ku dhowaadka ee hadda la soo socday ay jiri lahayd inay waddankani wax badan oo dhinaca shuruucdaha ay runtii maaragtay maxaan ku idhahaa meel fiican maaragtay la gaarsiin lahaa laakiin waxaan aaminsanahay inuu khilaaf jiray khilaafkaasina uu ahaa midka ragaadiyey in shuruucdani ay ay meeshii la rabay ay soo gaaraan oo shuruucdani waddanka maaragtay maxaan ku idhaha laga shaqeeyo runtii taasna waxa weeye hadda maanta waxaan haysanaa guul baarlamaankii labadii baarlamaan oo heshiiye iyo guddoonkii iyo la wada heshiiye si loo maaragtay shacabka soomaaliyeed iyo iyo iyo maaragtay maxaan ku idhahdaa shuruucdii waddanka loogu
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfayla waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanay dadayaay daawo dhab'e deertii muraadka may daliilange diinkii quraamad haruunakii kagadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tame e ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan tugtig uraamed ii daawo dabiici ah ku suubsan herbal yac
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo inoo darartan qayb hor ee barnaamijka ku guda jirnaa weliba wadasingalaa dhegeystayaal amiin faylanga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba usa fariinid usan diraya siyaasiyiinta inta badan dhalilisan siyaasadda tiirtisa welibana saasoo kale usa kulol qaadaya ganacsatada kunool magaalada nairobi ee dalkaasi kenya haddaba may ku eeri arrintaasi madaxweyne farmaajo waa ku usoo arrimo isfaafahayow intiina badan waa la socotaan laakiin faham inaan ka siiyo waxaan aaminsanahay hadda inaan ku soconno saddexdii sano saddexdan sano aan joognana waxaan aaminsanahay wax badan inay noo hagaageen hawl badan oo aada u fara badanna ay noo habsan tahay noo dhiman tahay waxyaabahan ku guulaysanna runtii waxaa ka mid ah inaan fahmnay problemka dalka iyo caqabadaha dalka haysta horta inaan fahmnay haddaad dhakhtar loo tago oo qofku uu xanuunsan yahay qofka horta waxaa la rabaa inuu la shaqeeyo dhakhtarka uu og yahay xanuunkiisa wuxuu yahay dhakhtarka markuu fahmo xanuunka waxaa inta badan dhakhtar ku qoraa daawada qofkaasi bukaan socodka ah uu ku caafimaadi lahaa dalkeenna muddo dheer yuu xanuunsanaa waxyaabaha runtii ragaadiyey dhibaatada soomaaliya marka laga tago dee society ahaan waxaan rahnaa waa qabyaalad laakiin dowlad ahaan waxyaabaha runtii dalkan meeshan uu joogo soo gaarsiiyey oo u eg in runtii aan fadhiid fadhiidnahay ama dalkii usan hore u socon muddo dheer usan hore u socon waxay ahayd xasilooni siyaasad la-aan dalku xasilooni siyaasadeed ma lahayn muddo dheer waana la socotaan dalku wuxuu ku horumaraa markii siyaasaddiisu ay degan tahay dadka mas-uuliyiinta ah ee wada shaqayn leeyihiin shacabka uu la shaqeynayo ay fahamsan yihiin dowladoodu meeshay u socoto runtii waxa weye waxyaabada waxyaabahaasi waxay ahayd arrintaasi arrin aan ka gaabinay laakiin annagu aan fahmnay in dowladdu ay xasilan tahay madaxweynaha iyo baraminsterk wada shaqeyn leeyihiin xukuumadda iyo baarlamaanka wada shaqeyn leeyihiin shacabka iyo dowladduna wada shaqeyn leeyihiin caalamka intiisa kalena aan ka raadino xiriir wanaagsan ee runtii waxaad moodaa waa meelaha dalka laga soo galay oo qof alla qofkii doonaya dalka inuu dhibaateeyo meelaha uu ka soo galo saad ogtihiin ee waxaa ugu horeeya oo dhibaatooyinka inta badan ka taagnaan jireen waa madaxweynaha iyo prime ministerka intaas yaa waxay noqotay muddo dheer wax wax la xallin waayey laakiin alxamdulilah saddexdii sano lasoo dhaafay oo haddaan ku dhownahay saddex sano waa xalina arrintaas waxaan rajaynaynaa sanadka noo harayna in aan ku dhammaystirno inuusan dhicin xasilooni la-aan siyaasadeed inuusan dhicin Een, caqabadda ku xigta waxay ahayd in baarlamaanka iyo xukuumaddu ee ay isku noqdaan ee maxaanku rahdaa caqabad isku noqdaan waa markii laga soo tago madaxweynaha iyo prime ministerka marka waa taako kale baarlamaanka ee baarlamaankana waa ku guulaysanay in xiriir fiican aan la lahaano oo aan wada shaqeyno annagoo ah ee separate entity hay-ado howlahoodu kala kala duwan yahay intaas marka la dhaafo waxaa intaas dheer oo inta badan dee dhibaato ah oo dadka badanaaba aysan fahamsanayn dalka bacdamaa uu khalkhalaaso siyaasadeed muddo uu kusoo jiray maalin walba waxaa imaanaya siyaasiyiin cusub sanad walbaba afar sano walbaba siyaasi- siyaasiyiin cusub yaa imaanayey siyaasiyiin hore lena waa imaanayeen kuwii hore ma tagaan magaaladay kula joogaan waa active tiradoodana aad u fara badan yihiin marka haddaad tiraahdo toban iyo labaatan iyo soddon ka soo bixi kun yaa banaanka taagan oo caraysan oo idaacadaha hor taagan facebookyada hor taagan oo kulligood shaqo doona shaqaday rabaanna waa waxay yaqaaneen oo ay soo dhadhamiyeen maxaa yeelay continuity ma jiro oo maalin walba waxbaa la beddelaa waxaas la beddelana ee runtii waxay dhashay in la abuuro siyaasiyiin cusub oo aanan taalantigooda laga faa'iidaysan oo isleh lagaama faa'iidaysan ha fogaanin magaalada ha ka fogaanin waa lagu yeeri doonaa qaar waa iska aamusan yihiin qaarna dagaalay ku jiraan oo qayb waxay ka yihiin in lagu hallahayo dowladda si loo ogaado ama loo xasuusto oo loo loo yidhahdo hebel waa qeelinayaay bal ha loo yeero maanta waa waa caqabad dad badan aysan runtii ku baraarugsanayn intaas waxaa dheer shabaabkii oo annagoo dhanna wada nacab oo dagaal nagula jira intaas waxaa weheliya dowlad goboleed oo isaga naftigiisu meel taagan oo madaxweyne madaxweyneyaalah awoodda dowladda dhexoo kala raadinaya siyaasad dibadeed raba ciidan gaara raba inay samaystaan dastuur gaara leh marka iyaga naftigoodu haddii la isfahmi waayo waa meelo lagu soo dhex maro oo ci- ee dowladaha ee shisheeye laga yaabi karo inay kuu soo dhex maraan intaas waxaa dheer caqabada kale ku xiga dowladihii dariska iyaga naftigooda oo oo oo stakeholder ah oo national interest ku leh dalkii oo iyaga naftigooda naftigooda raba inay saameyn ku yeeshaan waxa shaqeynaya hadday qaarkood ku jeclaan waayaan ama u arkaan inaadan la shaqeynayn waxay haystaan inay kuusoo dhex maraan dowlad goboleed waxay haystaan inay kuusoo maraan la- labadii kun oo siyaasiyiinta ahaa waxaa laga yaaba inay kuusoo dhex maraan xildhibaanadii waxaa laga yaaba inay kuusoo dhex maraan dowladdii dhexdeedii hadda inta tabartoodu gaarsan tahay marka iyada naftigeeda waxa weeye inaad xiriir fiican aada la yeelato hadda waxaan ugu soo biiray marka khaliijka oo iyaga naftigoodu qayb ka ah howlaha socda caqabadahaasoo dhan yaa nin walb dib walba waxaan ku haynaa hargo harga ku haynaa si dowladdu u shaqayso oo u hana qaado oo wax la taaban karo wakhtiga yarka ay haysato ay u qabato marka een, xaqiiqatan een, dadka dibadaha jooga oo idinka aad ugu dhow yihiin dalka ee, waxaad runtii qayb ka tihiin horumarka maxaa yeelay haddii aad halkan dalkan aad joogtaan aad wax ku kordhisaan horumarka dalkan wax ku kordhisaan soomaaliya wax ku kordhiseen maxaa yeele annaga mar walba waxaan ka shaqeynaynaa dowladaha dariska ah inaan xiriir wanaagsan la yeelanno maxaa yeelay waa isku xirannahay oo lama kala maarmo marka haddii idinku aad sharciga ilaalisaan ee dhaqaalahooda aad wax ku kordhisaan ee socialkooda wax ku kordhisaan runtii waxay noo tahay magac iyo sharaf inoo tahay iyo saameyn naftigeeda dalkan naftiisa lagu lahaan karo oo aan ku sheegan karno aan ohan karno dadkeennii qeyb waxay ka yihiin horumarka iyo dhismaha dalkiina marka aad iyo aad yaan runtii kaga mahad celinayaa doorka ama kaalintaad ka qaadataan horumarka dalkan waana idinka hadlaan oo markaan madaxda arko waa ii sheegaan ee doorka aad kaga jirtaan ama kaalintiina inay tahay kaalin aad iyo aad muhiim u ah inaad canshuuraha bixisaan weliba aad qabataan wax muuqda oo la taaban karo marka i- taas nafteeda aad sii xoojisaan oo runtii ee, aad aad aad ka shaqaysaan aad iyo aad yaan runtii idinka mahad celinaya iyadoo ay saas tahay waxaa la rabaa tiiniina inaydan iloobin dowladdii dowladdiina xaggana inaydan iloobin ee wax alla wixii aad ku taakulayn kartaana ku taakulaysaan khaasatan hadda fatahaadayaa dhacay inaa u istaagtaan fatahaadaha fata- fatahaadahaas biyahaas maaragtay runtii dadka dhibaateeyey inaad inaad u istaagtaan oo aad ka qaadataan wax alla wixii karaankiina aad ku taakulaysaan ama aad ku gargaaraysaan dadkiina waalaha ah ee halkaas ku dhibaataysan inaydan marnaba oran idinku meel fiican baad joogtaan ama nabada dhibaatooyinka inta badan soomaaliya laga sheegayo ma qabtaan marka ee, gurigaaga iyo shaqadaada iyo reerkaaga ha ka badnaanin ee ku dara wixii aad ku tari kartaan dadkiina waali- waa- waalihiina ah ee tabaalaysanaya soomaaliya jooga haddii dhibaato saasoo kale dhacdo waxaa kaloo ad ku dartaan haddee safaaraddiina idinkaa iska leh wax la wada leeyahay waa tan waa gurigaan wax la wada leeyahay waxaa loo baahan yahay ee, in aad dhisataan oo aad quruxsataan safaaraddiina aydan u daynin oo keliya dowladda soomaaliyeed keliya aydan u daynin maxaa yeelay kulligeed mas-uuliyad baa na wada saaran annaga waa ku magacaabannahay laakiin shaqada waa noo wada taallaa qof gaara shaqada u leh ma jiro annaga uje- annaga waxaa naloo naloo doortay ama ujeeddada aan aan u joogno positionada aan joogno waxay tahay inaan idin direct garayno aan wax idin tilmaanno laakiin inaan wax walba annaga nagu hadlaysaan hadday tahay dhaqaale iyo xoog iyo caqli iyo kulli ma aha idinkaa intaasoo dhan haya marka een, safaaraddeena waa aragteen intee la eg tahay waxaan qiyaasi karaa inay tahay annaga kolleyba safaaradda ugu weyn aan adduunku leenahay inay tan noqon karto laakiin haddee meeshu waa burbursan tahay waxay u baahan tahay in bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo wanaaggeedii la soo celiyo idinkana aad iska bilowdaan haba yaraataba qof walba waxa karaankiisu yahay ee inuu ku darsado maxaa yeelay waa gurigaagii waay wax gaar u leeyahay safiirka ma aha wax aniga aan leeyahay ma aha waa wax naga haraaya oo jiilka soo socda dhaxal u ah waay maxaa yeele annaga waana looga tegi meel fiicanoo waxay ku taallaa aan caadi ahayn oo brime ah iyo ku taallaa marka haddii dadkii hore aysan shaqayn lahayn meeshaas kuma kuma kuma ooli lahayn marka hadda way burburtay waxaa ka muuqda dayac aad u fara badan iyo burbur yaa ka muuqda ee iysan noo ekaanin xaaladda soomaaliya iysan u ekaanin meel alla meeshaad joogtaan qurxi- qurxista oo dadku markay yimaadaan ha yidhaahdaan soomaaliya maxaa loo leeyahay waa burbursan tahayo dhibaataa ka taagan safaaradooda waa tanahay marka waa midda runtii aan inta badan aan leeyahay dadkeena waa ka gaabiyaan wax la wada leeyahay waa u shaqaysaan wax qof walba leeyahay oo runtii waxaad tihiin waa ku ammaanan tihiin oo very successful ayaad ku tihiin laakiin wax la wada leeyahay yaa lagu hadlaynayaa annagu waxaan nahay keliya maamulayaal yaa lagu hadlaynayaa wixii naloo dhiiba keliya aan wax ku qabanaa haddii idinku aydan wax wax wax ku darin ama aydan qayb ka ahayn hadda waxa ma ma ma soo tugsanaynaa micirka ka imaanaysaa waa wax laisku dardaree waay marka yaan loo fadhin qof walba qeybtiisa ha ka qaato dadka kulli ha la gaarsiiyo waxaan u baahannahay safaaraddan muddo kooban gudaheeda sagaal bilood in la yidhaahdo soomaaliya waa soo noolaatay oo qofkii safaaraddooda fiisa ka doonta safaarad la mid ah nairobi kuma taallo waa meelaha la iska fiiriyo waay meelaha lagaa fiirinayo dowladnimadaada iyo ee, maxaan ku raahdaa sharafkaaga meesha me- meelaha la iska fiiriyo waay markaan ka wada shaqaynno ee, inaan karaamadeenii iyo sharafkeennii aan soo wada ceshanno qof walbana karaankiisa intay tabartiisu tahay uu ka shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa mahadsantihin
Show shoobla shoobla haashineew sidee u maymaywa digeedka shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaayawed allo hadda shukri shaf dhuuri ka dhiga mayliki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shineew shaakirtana ma eta shaakir waybwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shugriya isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysa hundurma shahaadin hayna iyo isbuunyo shabshalbano in hayna shakalaang meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal sha-
waayahay dhugunsiyalah weliba wada sengalah miin faylan saaxiibkayga cabdinaasir iyo imaamada ay farsamada weliba nindareere gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka puntland balse maxkamadda ciidamada qalabkeeda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba iyo xukuno shaldu iyo kiridaya raglahakeeda inay ka tirsanaayeen harakada al-shabaab haddaba waa kuma ah gudoomiyaha maxkamadda oo ku dhowaa uu xukunkaasiya bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaal kow shacayb cabdulaahi maxamed saddex iyo labaatan jir ah inaa wiilo axmed maxamed ku dhashay diinsoor labo saadaq cabdijabaar cumar xuseen kow iyo labaatan jir ah inaa kaamilo maxamed ku dhashay xamar saddex maxamed cismaan axmed cumar afar iyo labaatan jir ah inaa aamino siidow farey ku dhashay xamar afar ismaaciil maxamed aways afar iyo labaatan jir ah inaa baarliin sheikh aadan ku dhashay kismaayo afarta eedaysane waxaa si wada jir ah loogu soo eedeeyey in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan ee ka howlgasha galbeedka magaalada muqdisho eedaysanaha koowaad shucayb cabdulaahi maxamed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu fuliyey dilal ay ka mid yihiin kow siddeed iyo labaatankii bishii lixaad laba kun toddobiyo toban wuxuu degmada wadajir ku dilay marxuum xuseen macalin cali jilacow labo sagaalkii bishii labiyo tobanaad laba kun toddobiyo toban degmada wadajir wuxuu ku dilay marxuum yuusuf cabdulaahi maxamuud saddex shantii bishii shanaad laba kun siddeed iyo toban degmada wadajir wuxuu ku dilay marxuum cabdulaahi ibraahim xasan gambar afar toddobiyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad laba kun siddeed iyo toban degmada dharkeenley wuxuu ku dilay marxuum cabdi cali maxamuud oo ahaa nin shacab ah oo ka ganacsada hilibka shan afar iyo tobankii bishii shanaad laba kun siddeed iyo toban wuxuu dhaawac xabadeed u geystay dhibane cabdiraxmaan maxamed cali sidoo kale waxay ciidamada amnigu soo qabteen isagoo ku hubaysan bastoolo teetee ah islamarkaana uu ka soo fashilmay dilka dhibanad barliin cabdi warsame eedaysanaha labaad saadiq cabdijabaar cumar waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu degmada dayniila ku dilay marxuum maxamuud xasan ibraahim soddon iyo kowdii bishii saddexaad laba kun sagaaliyo toban kadibna ay ciidamada amnigu ku qabteen bistowladii uu dilka ku fuliyey eedaysanaha saddexaad maxamed cismaan axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu wada ka ahaa mootobajaaj uu u adeegsanayay keenista iyo qaadista bastooladaha lagu fuliyo dilalka qorshaysan sidoo kale waxaa lagu eedeeyey siddeediy labaatankii bishii labaad laba kun sagaaliyo toban inuu qayb ka ahaa dilkii fashilmay ee la damacsanaa dhibane baarliin cabdi warsame iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen isagoo ku wada mootobajaaj eedaysanayaasha koowaad iyo afaraad oo ku hubaysan laba bastoolad eedaysanaha afaraad ismaaciil maxamed aweys waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in ciidamada amnigu soo qabteen isagoo ku hubaysan bastoolad biljim ah islamarkaana dili rabay dhibane baarliin cabdi warsame doodheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysana shucayb cabdulaahi maxamed uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa in uu al-shabaab kaga biiray degmada diinsoor gaar ahaan qaybta dabagalka markii ay dowladdu la wareegtay diinsoorna ay xamar u soo guureen ehelkiisa isagana uu dib ula xidhiiray kooxda al-shabaab isagoo ka mid noqda qaybta fulisa dilalka qorshaysan fuliyeyna dilal ay ka mid yihiin dilkii marxuum xuseen macalin cali jilacow yuusuf cabdulaahi maxamuud cabdulaahi ibraahim xasan gambar cabdi cali maxamuud sidoo kale wuxuu eedaysano shucayb sheegay in isaga iyo eedaysanaha labaasaadaq ay wada geysteen dil markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane maxamed cismaan axmed uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab uuna tashkiiliyey ilka case isagoo qaabilsanaa inuu wada ka ahaa mootobajaaj uu u adeegsanayay keenista iyo ka qaadista bistooladaha lagu fuliyo dilalka qorshaysan sidoo kale wuxuu sheegay eedaysanuhu inay ciidamada amnigu soo qabteen isagoo mootobajaaj ku wada eedaysanayaasha shucayb iyo ismaaciil oo ku hubaysan laba bastooladood markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane ismaaciil maxamed aways uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab tababarna uu ku soo qaatay mubaarak markii uu ku soo laabtay magaalada muqdishona uu la kulmay horjoogihiisa ilka case oo u diray saddex howlgal oo dhammaantood fashilmay oo uu ugu dambeeyey howlgalkii fashilmay oo uu ku doonayey inuu ku dilo baarliin cabdi warsame markay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeena mid midna ay u weyddiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo jooga bar koontarool oo lagu hubiyo gaadiidka ay soo martay mootobajaaj ay saarnaayeen eedaysanayaasha kale ah shucayb maxamed cusmaan iyo ismaaciil markii ay joojiyeen ay baaritaan ku sameeyeen kadib kana heleen laba bastoolad sidaasna lagu qabtay sidoo kale waxay sheegeen maraggu in eedaysane saadiq cabdijabbaar cumar uu laba xabad ku dhuftay marxuum maxamuud xasan ibraahim kadibna ay iyagu qabteen isagoo ku hubaysan bistooladii uu ku dilay marxuumka markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah dokumentiye ay ka mid yihiin kow caddaymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha koowaad saddexaad iyo afaraad labo sawirrada iyo waraaqaha caddaynaya dhimashada marxuumiinta sare ku xusan saddex laba bastoolad oo biljim ah iyo hal bastoolad oo teetee ah markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeerdhaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in afarta eedaysane ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dembiile shabaab shucayb cabdulaahi maxamed dil toogasho ah labo dembiile shabaab saadiq cabdijabbaar cumar dil toogasho ah saddex dembiile shabaab maxamed cismaan axmed xabsi daa'in afar dembiile shabaab ismaaciil maxamed aways xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan وبالله التوفيق
eemoorikadaayi osobaaliinguriyey aan booro wali atilii ogayna ii eeliglow usbaalma eh saxaab company sbert bartis caalamiyaha bulshooy ogaala onlanki haaye elbiyewa orore abaarlanki galona meel aarangewan guureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab kambani isbeer baartisan ororoy ila wali jeelaa uurka anroona afarshee meel taalla ma ee agalbireed isbeer baartis ee
waayahay dhegeystayaal qaybadhexa barnaamijka kulanka warsa isla marayna waliba hoodasingalaa dhegeystayaal hamiin falan agaasimaha wasaaradda dhallinyaradii iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka jubbaland yaa waliba usaga kuwarbiyaya kulan usoo weeldhaday hay-adda u n h c r a kulankaasoo iyo hakubandhigkaen qorshaha wasaaradda dhallinyaradii iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka jubbaland haddaba waa ku agaasimaha oo arrimo hoosay faahfaahiyo shalay ayaan shir ballaaran la qaadanay hay-adda qaramada qaramada midoobay ee u n h c r aan runtii wax badan ka wada hadalnay qodobka u koowaad oon kala hadalnay waxay ahayd qorshaha wasaaradda twenty twenty waan usoo bandhignay institution walba oo dowli ah qorshe ayuu leeyahay ayagana waxaan dhahnay qorshaha wasaaradda waa kan maxaad ka qaban kartaan maxaanad ka qaban karin waa qodobka aan kala hadalnay qodobka labaad oo ayadan kala hadalnay inay qeyb ka noqdaan u n h c r dardargelinta wasaaradda ay wado oo loogu talagalay mideynta mashaariicda iyo xarumaha maadaama u n h c r ay tahay hay-ad aada u ballaaran waxna u qabta dhalinyarada dib usoo guryo noqday dhaadhaab kasoo guryo noqday kuwa ku barakacayba xarumo badanna ay magaalada kuleeyihiin in xarumadahaas la keeno meesha dowladda laguma miday mashaariicda waanay soo dhaweeyeen waxaanay ballan qaadeen inay nagala shaqeyni doonaan waxaa kale oon kala hadalnay shaqa abuurista dhalin see shaqa loogu abuuraya dhalinyarada taasoo lagu maalgelinayo ama shaqo loogu abuurayo dhalinyarada wax soo saarka dalkooda sida kaluumeysiga xoolaha beeraha waxaana u sheegnay inay tahay jubbaland soomaaliya meelaha ugu kheyraadka badan sidii dhalinyarada marka looga faa-iideyn lahaa mashaa maxaa la dhahay mashaariic ku salaysan wax soo saarka dalkooda aada bay ugu farxeen runtii waana wax hadda aan ka shaqaynayno hay-adaha nagala shaqeeya horumarinta dhalinyaradana kulli aan u gudbinay in wax la taaban karo dhalinyarada lagu horumariyo oo ku saabsan wax soo saarka dalkooda waxaa kaloon kala hadalnay horumarinta isboortiga oon ognahay horumarinta isboortiga inay tahay hormuudka nabadda iyo isdhexgalka bulshada khaasatan dhalinyarada oo guul badan laga gaari karo mar haddii dhalinyaradii ay helaan fursado ay ku ciyaaraan garoomo loo dhiso taasoo sababi karta inay ka ka ka joogaan taariibka ay maxaa la dhahay qabyaalada ka fogaadaan aanay usoo jeedsadaan horumar iyo nabad ayadana qorshahaas way ballan qaadeen inay wax nooga qaban doonaan waana wasaaradda dardargelin bay wadaa dhammaan goobaha jubbaland iyo deegaanadaba sidii loo gaari lahaa horumarna looga sameyn lahaa dhinaca isboortiga qeybihiisa kala duwan hadday noqoto kubadda koleyga kubadda cagta iyo laliska iyo qeybaha kala duwan ee isboortigaba waxaa kale oon aada uga wada hadalnay in dhalinyaradu loo sameeyo forums ama shirar lagu wacyigelinayo ama kalsooni lagu siinayo dhalinyaradu waxaa jira halkudhigyo la yidhaahdo waxaad adiga isku maleysaa tahay dhalinyarada in fikirkooda la wanaajiyo kalsoonidooda la wanaajiyo la yiraahdo inay yihiin dadka lafdhabarka u ah dib usoo nooleeshada dowladnimada iyo horumarka dowlad goboleedka jubbaland inay ayaga yihiin aanay agoodi karaan inay soo celiyaan heybadii iyo sharaftii iyo dowladnimadii kalsoonida in la siiyo oo la yiraahdo dhalinyaradu idinkaa maxaa la dhahay dalkan usoo kacay inay laga wacyigeliyo tahriibka in laga wacyigeliyo inay dalkooda ka cararaan kalsoonina lagu siiyo inay dalkooda joogaan maal lagu maalgeliyo mashaariicda iyo wax soo saarka dalkooda hormuudna ay u noqdaan talana kow ka noqdaan miiska sidii talada markii la goynayo dowladda iyo horumarintaba aad baan ay usoo dhaweeyeen waxaan rajaynaynaa in sanadka cusub waxaas oo dhan wax laga qaban doono dhalinyaraduna la horumarin doono hadduu ilaa raalli ka noqdo dhinac walba laga horumarin doono waxaad og tahay hadda santaro badanaa jira santarka enji ama maxaa la dhahay hadda ay wasaaradda ay ayadana lagu qaban rabo barnaamijka weyn ee la yirahdo farsamada gacanta tifeed oo ay maalgelinayso dowladda jarmalka oo mar dhow bilaaban doono hadduu ilaa raalli ka noqdo sanadka cusub oo la rajeynayo in farsamada gacanta ku salaysan wax soo saarka dalka oo la gaari doono heer dibloma ilaa heer dibloma aqoonta oon rajeynayno markii laba sano ama saddex sano dhammaato in la heli karo kun iyo shan boqol oo dhalinyaro ah xirfadna u leh wax soo saarka dalkooda sida beeraha iyo kalluumeysiga taasoo gundhig u noqonayso in ay jubbaland hanato horumar waara oo la taaban karo iyo bush- bulsho horumartay
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
badiidole ii miranin qubatay jilaal bombobshay ii gaanjaldismale wagoog lanqabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohooti dibadda ee isku diiwaan geliyey bohooti dibadda anama hayska diiwaan gelinay alaab dhismadoonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sido faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashinka handhooftay qeybtiya koowadna xamara yeebaa qatufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiim
waayahay dhugunsyalla qayba ugu dambe barnaamijka kulanku warsaya sideerne weliba wada singilaa dhugunsyalla hamiin faylanka geega magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland weliba ayaa ku dhiidaya doorashada ee guddoominimo ee baarlamaanka maamulka puntland kaasi oo yontartamaayan sidi qofa hoos kumid haya abwaan cabdirashiid yuusuf jabriila waana iyo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka puntland haddaba gudoomiye kuweenka koowaad iyo waliba use ku dhawaaqeen natiijada kuleed waliba meelisay ku hadale gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka puntland
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada dhammaan golaha wakiilada howlwadeenada golaha xukuumadda garsoorka ismada culimada iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha marti sharafta saxaafadda iyo ciidamada qalabkiisa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib maantay waxaa halkan lagu tartamay doorashada guddoonka guddoomiyaha golaha wakiilada wareegii labaad waxaa u soo gudbiyey cabdijamaal cusmaan maxamed iyo cabdirashiid yuusuf jibriil cabdijamaal cusmaan maxamed wuxuu helay toddobiyo toban cod awaan cabdirashiid yuusuf jibriil wuxuu helay afartan iyo lix cod tirada codaystay waa lixdan iyo saddex cod tirada maqan waa saddex mudane tirada guud ee golaha wakiilada waa lixdan iyo lix xildhibaan sidaas awgeed waxaan qirayaa inuu guddoomiyaha golaha wakiilada ee halkan lagu tartamay uu ku guulaystay mudane abwaan cabdirashiid yuusuf jibriil aad iyo aad ba umahadsantay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowladda puntland gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowladda puntland mudanayaasha sharafta badan ee golaha wakiilada dowladda puntland howlwadeennada golaha golaha xukuumadda dowladda puntland inta halkan fadhida isimada hay-adaha caalamiga ee fadhiya ee beesha caalamka safaaradda etoobiya marti sharafta shacabka puntland meel kasta ay ka joogaan daafaha caalamka iyo dalkaba saxaafadda dhammaantiin waan islaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa una hambalyaynayaa saaxiibadayda iila tartamayay cali axmed dhahar iyo cabdijamaal waxaan u rajaynayaa guul mustaqbal wanaagsan iyo wada shaqayn dhow inaan wada yeelan doono mudanayaal iyo marweyn waxaan rabaa inaan laba kelmadood idin idhaahdo maanta waa maalin qiimo badan ii leh waa maalin ay iisur ii suurto geli karto inaan soo taabto himilooyin badan oo aan hiigsaday iftiin baa ii muuqda waxaan arkaa midnimo midnimada puntland oo lama taabtaan ah waxaan arkaa dhulka puntland oo aan cadowga ku soo dhiiran karin waxaan arkaa shacabka iyo dowladda puntland oo iyaguna isku aragti ah meel uga soo wada jeesta ilaalinta dhowradda sharafta shacabka ee dalka puntland mudanayaal iyo marweyn anigoo dhowraya dastuurka dowladda puntland shuruucda dalka iyo xorsaadka golaha ayaan haddana waxaan ku dadaalayaa inaan dulqaad odaytinimo isu celin iyo isu tanaasul ku hoggaamiyo golaha waayo puntland ayaa ku soo caanamaashay sidaas koob iyo labaatankii sano ee ay soo jirtay dalkeennu waa dal saboolah cadow badan leh oo aan weli qan oo aan weli gaadhin in la isku doorto hal cod hal qof shacabku ay hubaysan yihiin waxaa loo baahan yahay markaas dulqaad isu tanaasil iyo istixgelin in wax lagu wado puntland waxay ku guulays ku guulaysan kartaa himilooyinkeedana ku gaari kartaa marka ay jiraan golayaal dowladeed oo wada shaqoon dhowle isla xisaabtamaya iskaabaya isla jira oo iskaasha oo ay oo ay isu kaashadaan danta puntland shacabka reer puntland waxaan leeyahay waxaa idinka ballan qaadayaa inaan cid kasta oo cadow ku ah puntland kuna soo xadgudubta calanka dhulka iyo shacabka puntland sharciga kula dagaalami doono waa mahadsantihiin wabilaahu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
genay mayka daaray geedo ongooyahay guray gooba goobayaya dhuxulaa ku garbiisadaya beedka digsiisada ongurtoy geedoo gaara keendaaga ima doona guudaasha hirgalaase guurhugadiisanga la deeray yunigaas jike yalla kinsheenay gaabinay haa hamayka daari ad waqtiga iyo dhammaadan xafiiskii anjeeda qur'ada ma himboobsido hemeen may suubiye walan dabkan ebay dhabahaayana dhuhulanba ka dhambooda hemay suubiye ee usuni dharare madolay dhuhulan miin oogdo hsewalkuweynaadmay dhuhulana ka dhaboodi dharka ebara siidi shidowshana dhaba ka qaba hewal kale lakugu gudubowma laha eyo kambanigii unigaasu hee may dornayreed maysin waday haamoogi jikada unigas oo isinku kuneebsadaasan koronto i deeb i dhuxulan dharkasinku bujiyaasa gaabinay gordaasa meelikoda unigas ungan anigorode mey madolay
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali baataa kaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo nimadu siinko idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo oo nimadu barnaamijka wali baa saari waan siin darasa dhegeystayaal anoo Cabdirashiid Axmed Ibrahim Cabdirashiid Rashka dhanka farsamada madawtirta wali baa imaamadey saaxiibkayga Cabdinaasir inta barnaamijka barnaamij lama darheedo kulmana khayraya waa Cabdirashiid Rashka oo siin ku tawasaasiyo hamiin nabada assalamu alaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh